waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali macalimad hore uga tirsanayd banjbol public school oo ah iskuul dowladdu ay leedahay ayaa eedo culus u soo jeedisay iskuulka waxay iyadoo magaceeda qarinaysa la hadashay warbaahinta news limited waxaana magaceeda loo soo gaabiyey miss a codkeedana waa la bedelay eedahan ugu waaweyn ee ay soo jeedisay ayaa waxaa ka mid a in saddex sano ka hor mid ka mid a ardada muslimiinta inuu ugu hanjabay macalimad inuu qoorta ka goynayo sidoo kalena uu ku khasbay qaar ka mid a ardayda inay qur-aanka qasab ku akhriyaan ardaydu fasalka ayay soo galayeen iyagoo dalbanaya in calanka suuriya la suro waxay kaloo dalbanayeen in calanka kooxda daacish la suro markii lagu yidhi calamadaas lama saari karo ayay aada u caroodeen waxayna bilaabeen qaababa cagajuglayn ah oo lagaga horyimaado aniga iyo macalimiin kale waxay sheegtay in iyada iyo qoyskeeda loogu hanjabay in la dilayo ugu yaraan saddex kale oo macalimiinta ka mid ahna cabashooyin noocaas oo kalea ay gudbiyeen laakiin ma jiraan cabashooyin noocaasa oo la diiwaan geliyey oo wasaaradda waxbarashada iyo iskuulku ay og yihiin wasiirka waxbarashada gobolka new south wales rob stokes ayaa sheegay in arrintan hadda baaritaan lagu wado arrinta aniga walaaca igu haysa ee dhacdadan waa in macalimiinta arrintan ku lug lahaa ay dareemeen inaan la taageerin cabashooyinkoodana la qiimayn waalidiinta ardada hadda dhigata iskuulka ayaa sheegay inaysan hore u maqal eedahan maya ma maqlin waxaas waa war igu cusub ma dhicin waxaasu mana maqal anigu banjbol public waa iskuulka caruurta ka baxda ay galaan dugsiga sare ee banjbol boys high oo laftiisu ah iskuul muran badan uu ka dhashay kadib markii maamulkii iskuulka iyo ku-xigeenkiisii shaqada laga eriyey waxaa la aaminsan yahay in shaqada looga eriyey kadib markii ay diideen inay hirgeliyaan barnaamij dowladdu ay soo rogtay mrs a oo ah haweenta macalimadda hore u ahayd eedahan cusubna soo jeedisay ayaa sidoo kale aada uga carootay in cunto xalaala oo keliya la keeni jiray xafladaha iskuulka qaarkood waddankan waa waddan masiixi ah taas layskama aindhatiri karo oo lama odhan karo waxaanu nahay dal cilmaani ah oo loola jeedo in diinta iyo maamulku ay kala baxsan yihiin ma aha in hal dhaqan ama jinsiyad ay inta kale dusha ka saarto ama amiirtooda waa iskuul cilmaani ah waxaanu nahay dal cilmaani ah marka ma aha in la keeno cunto xalaala bilaal rawuuf oo ah qareen una dooda bulshada muslimiinta ayaa su-aal ka keenay qaar ka mid a eedaha haweenaydan miss a waxay ila tahay in arrinta meesha ku jirta ay tahay in banjbol si khalada loo beegsanayo ma aynan arag baaritaan rasmiya ama warbixin ku aadan daruufaha ka jira iskuulka xuseen nadiim oo ah qabiir xagga ammaanka ayaa ku raacay wuxuuna ka soo horjeedaa arrinta ah isticmaalka misss a ee ku aadan kelmadda xagjiraynta wuxuu sheegay in kelmaddan si khalada loo isticmaalo ayna khatar keeni karto waxay ila tahay inay dhaawac keeni karto sababtoo ah waa kelmad aan u isticmaalno argagixisada khatarta ah iyo dadka isqarxiya ee afghanistan bakistan iyo suuriya oo kale in kelmado la mida loo isticmaalo caruurta austraeliya oo da-doodu tahay labayo toban jir iyo afariyo toban jiro waxay ka dhigaysaa kuwo loo riixayo meel aysan ka soo noqon karin waxay ila tahay in loo baahan yahay in kelmaddaas la bedelo looguma yeeri karo dhallinyaradaas muslimiinta xagjir sababtoo ah waxaad kala mid dhigaysaa kuwa qarxinaya ciidamada militariga ee suuriya saraakiisha waxbarashada gobolka ayaa booqday iskuulka maalintii khamiista ahayd oo kadib markii eedahani ay soo baxeen laakiin maer stokes waa wasiirka waxbarashada gobolka new south wales ayaa sheegay inaysan iskuulkan ka jirin rabshado diin ay ka dambayso sida naloo sheegay waa arin in la xiriirtay hal dhacdo waxaa jira eedo kale oo la soo jeediyey laakiin inta aanu ognahay ma jiraan dhacdooyin la soo gudbiyey oo arrimahaasi ku saabsan waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali